bandhigan oo ahaa bandhiga caalamiga ee buugaagta magaalada jigjiga ayaa halkii labaad lagu qabtay magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida waxaana ka soo qaybgalay aqoon-yahano qoraayo cilmibaarayaal iyo abwaano kuwaasoo ka kala yimid geyiga soomaalidu degto iyo daafaha dunida bandhigani oo kalkiisii labaad martigelisay magaalada jigjiga ayaa waxaa halkudhig looga dhigay kobcinta sooyaalka taariikhda deegaanka daahfurkii munaasabada bandhiga buugaagta jigjiga waxaa daahfuray madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo hadallo ka soo jeediyey madaxweynuhu munaasabadii daahfuurka ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu ahmiyadda uu leeyahay bandhigani buugaagta ee magaalada jigjiga sidoo kalena xusay in maadaama ay isku yimaadeen aqoon-yahano badan oo soomaaliyeed kuwaasoo diyaar u ah in ay la wadaagaan ayuu yidhi madaxweynuhu aqoontooda iyo aragtidooda qeybaha kala duwan ee bulshada qorayaashiibaa halkan fadhiya profesaro doctoro rag fara badan baan ku arkaa halkan iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoon-yahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka gaar ahaan magaalada jijiga in bandhigan ayna u arag uun meel dad kooban oo aqoon-yahan isku sheegaya aqoon-yahanka inta badan kuwa muraayada xidho oo gadh iyo waxbaa loo arki jiray aqoon-yahankii noocaas ahaa m ma aha aqoon-yahanku marka nin walba bannaanka jooga aqoon-yahan baa tahay xun baa taqaanaa inaad timaadaan ood bugtan qaadataan ood dadka u faa'iidaysaan ood bugta iibsataan oo fagaarahan la isugu yimid uuna noqon mid uun lagu sheekaysanaye mid dee aqoon-yahankii lagu qiimaynayo inuu noqdo mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo xafiisyada kale waxaan iyagana kula dardaarmaya inay ka qayb qaataan in madashan ay noqoto mid qoraaga lagu dhiirigeliyo oo lagu abaalmariyo oo bugaagta laga iibsado waan idin salaamaya dhammaantiin bandhig wanaagsan baa idiin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dr mubaarag yuusuf cabdulaahi oo agaasimaha bandhiga caalamiga ee bugaagta magaalada jigjiga waxa uuna idaacadda v o a soomaaliya u sheegay bandhigani waxyaabaha uu kaga duwan yahay bandhigii hore kusoo dhawaada bandhiga bugaagta caalamiga jigjiga oo markii labaad la qabanayo kolley saad aragtid madabacado badan baa kasoo qayb galay iyo marti badan baa isoogu timid oo daafaha caalamka kala yimid barnaamijkana wuxuu socon doonaa saddex cisho tababaraa jiri doona panel discussion ama dood cilmiyeed badan baa jiri doona sanadkan wuxuu kaga duwan yahay waxaan xooga saarnay taariikhda in deegaanka ina la kaydiyo oo la kobciyo deegaankana taarikha badan baan soo marnay kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba marka taariikhdaas ina la kaydiyo oo wax laga qoro sidoo kale doctor cabdirasaaq maxamed warafaa ayaan waraysi la yeeshay ku aadan sida uu arko kasoo qaybgalka bandhigani ee magaalada jigjiga iyo weliba waxa uu kusoo bandhigay madasha aad baan ugu faraxsanahay weliba de markaad qortid buug ka sheekanaya taariikhda gobolkan inaad marka isagii joogtid oo taariikhdiisa yaalkiisii lagu kobcinayo waa farxad aad u weyn waxaa kaloo aadaan ugu farxay sida dadyo kala duwan oo soomaalidii oo dhan ah ay meesha u wada joogaan oo ku tusinaysa dee hooygii soomaalida iyo hooyadii soomaalida in la yimid aad baan marka ugu faraxsanahay buuga ciwaankiisa waxaa la dhahaa baroortii hawdka iyo hoos ee dhallinyaro qaar ku macneeyeen wuxuu ka sheekeynayaa gobolkan siduu etoobiya uu ugu hoosgalay marxaladooda kala duwan oo midi tahay siduu ugu hoosgalay etoobiya laga soo bilaabo forty eightkii oo ahayd markii ingiriisku uu mar kale dib inoogu celiyey maxaa keena inuu dib inoogu celiyo waxaan isagana madasha kula kulmay brofesor cabdalla mansuur oo ka mid ah aqoon-yahaniinta iyo qoraayada ugu facweyn soomaalida waxa uuna iga warramay waxyaabaha lagu kala faa'iidaysanayo muddada uu socdo bandhigan bugaagta bukfeer aad iyo aad muhiim u ah dareenkaygii yani runtii waa heer sare ma filaynin maaragtay intaanu buug ah in aan jigjiga kala kulmaayo ma u malaynaynin marka waa waa wax aad iyo aad muhiim u ah dhiirigelinaysa waxaa la kala faa'iidi karaa in maaragtay aqoon leys dhaafsado aqoonta oo maaragtay nin walba buuggiisa inuu maaragtay meel ku qarsado ma ahee halkan soo bandhiga laga faa'iidaysta dadanaaba soddonkaa sana waxa waay nin walba waxbuu qoraayo meeshiisa wuxuu qoro uu keligiisa haysta ma ahe in fagaaraha la keeno oo dadka looga faa'iideeyo maxamed cabdulaahi maarshe waa madaxa qabanqaabadii iskudubiridka bandhiga bugaagta ee bisha agosti lagu qaban doono magaalada goday ee caasimadda labaad ee dowladdeegaanka soomaalida waxa uu ugu horrayntii iga warramay dareenkiisa ku aadan bandhiga bugaagta jigjiga ee kalkiisii labaad lagu qabanayo iyo halka uu marayo qorshaha u diyaargarowga midka ay rabaan inay dhowaan ku qabtaan magaalada goday runtii sharaf weyn iyo farxad weyn bay noo tahay inaanu qayb ka noqono barnaamijka ka dhacaya jijiga ee bugaagta caalamiga ah taasoo annaga fursad weyn noo siinaysa in aanu godi ku qabanno iyadoo aanu halkan ka qaadanayna khibrado iyo aragtiyo aada u muhiima teeda kale annagu markii koobaad ee waxa weeyaan barnaamijkan aanu qabanayno insha allah oo aan doonayno inaan laba bilood gudahooda ku qabanno farxad weyn bayna noo tahay in aanu magaaladii labaad ee deegaanka ahna caasimadii ugu horeysay deegaanka aanu ku qabanno islamarkaana aanu ka dhigno xarunta cilmiga iyo xadaaradda iyo aqoonta taasoo dhigeed kula tartanta oo aanu mataanayno magaalooyinka iyada lamidka ah ee aqoonta iyo cilmiga salka u ah isku soo wada duubo bandhigani caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga oo kalkiisii labaad ay tahay ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana goobta lagu soo bandhigay waag kala duwan waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigi doonaa dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo markaasi kaydinta taariikhda deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga